بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay maa jaaءa wuxuu ku yimid fii qiraa'ati rasuuli اllaah salى اllahu عalayh wasalama qiraa'adii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam qiraa'atu rasuuli اllaah wuxuu ula jeedaa qiraa'atu الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama lilqur'aani اlkariim akhrinta nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu akhrin jiray qur'aanka iyo qaababkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu akhrin jiray qur'aanka qaala xadaثna qutaybaة bnu saciid قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أي وحويدي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هي تنعت وأبا أيضا صفين قراءة مفسرة حرفا حرفا وهي آخرين أما صفين قراءة مفسرة عد واضحة xarfan xarfan ay kelimatan kelima yacnii kelimad kelimad ayay u akhrinaysay qur-aanka si degan oo waadixa oo aan deg deg lahayn ayay qur-aanka u sifaysay inuu nebigu sala allahu alay wasalam u akhrin jiray qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa wahb bnu jariir bni xaasim qaala wuxuu yidhi xadaanii abi can qataada qaala wuxuu yidhi qultu lianas bni malik anas ibni maalik ayaan waxaan ku yidhi kayfa kaanat qiraa'atu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalama qiraa'ada nebiga siday ahayd faqaala wuxuu yidhi maddan wa fii bacdi riwaayaat kaana yamudduhu maddan nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka waa madi jiray waxayna culammadu ku macneeyeen in nebiga calayhi salaatu wasalaam muduudda qur'aanka la madaayo iyo sida degane loo akhrinayo inuu anas sifaynayo radia allahu canhu in nebiga alai slat slam qur-aanka uu madi jiray macnaheedu waxa waaye xaraf walba xaqi uu lahaa filmaddi ayuu siin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa cali bnu xujrin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alumawi can ibni jurayjin can ibni abi mulayka can ummi salama qaalat waxay tihi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yuqaicu qiraa'atah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yuqaicu mid googooya qiraa'atahu qiraa'adiisa yaquulu wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin uma yaqifu kadibna waa istaagaya uma yaquulu kadib wuxuu leeyahay alraxmaan الraxiim uma yaqifu haddana waa istaagaya wa kaana yaqra'u wuxuuna akhrin jiray maaliki yowmi اddiin macnii aayatan aaya ayuu akhrin jiray kaana nabiyu sal l slam yuqaicu qiraa'atahu taqطiica halkan wuxuu ula jeedaa ama ay ula jeeda umu salama radia allahu canha aayad walba in nebiga calayhi salaatu wasalaam madaxeeda uu ku joogsan jiray waa alwuquuf qur-aanka istaagidda la dul joogsanayo aayad walba aakhirkeeda ayay ula jeedaa qiraa'adiisuu googoyn jiray macnaa aayad aayad uu akhrin jiray w alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhi halkaasuu ku hakanaya waa goynaya oo la xidhiirin maayo aayadda ku xigta wuu ku hakanaya waa ku istaagaya markaa kadib wuxuu leeyahay alraxmaan araxiim waa aayad kale waa ku istaagaya sidaasuu nebigu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam waana qiraa'o aad u degan qaala xadaanaa qutayba qaala xadaana alleyf can mucaawiyata bni saalix can cabdillaahi bni abi qaysin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata caaisha waxaan weydiiyey can qiraa'ati nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga qiraa'adiisa a kaana yusiru bilqiraa'ati qiraa'ada ma siraysan jiray oo si hoose miyuu akhrin jiray am yajharu mase waa la jahri jiray nebiga calayh salaatu wasalaam qaalat waxay tidhi kullu daalika qad kaana yafcalu kullu daalika arrinkaasoo dhan qad kaana wuxuu ahaa nebigu calayh salaatu wasalaam yafcalu mid sameeya macnaa marna waa la jahri jiray marna waa siraysan jiray qad kaana rubamaa asara waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu siraysto wa rubamaa jahara waxaa laga yaabaa inuu la jahro mararka qaar faqultu waxaan idhi qultudan waxaa iska leh cabdullaahi bni abi qays waxaan idhi buu yidhi alxamdu lilaah aladii jacala fi lmri saca markii caaisha uga jawaabta su-aashiisa waxaan idhi buu yidhi allahba subxaana wa tacaala ayay mahadoo dhan u sugnaatay alladii allahaasoo jacala yeelay fi lamri arrinka dhexdii sacatan waasicnimo macnaha allah arrinka ka dhiga arrin waasica oo haddii la doonana qiraa'ada lala jahraayo haddii la doonana la siraysanayo ilaahayga sidaa arrinta noogu waasiciyey ayaa mahad iska leh caaisha radia allahu canha markuu cabdullaahi bn abi qays weydiiyey nebiga calayh salatu wasalaam qiraa'ada ma la jahri jiray mase waa siraysan jiray caaisha radia allahu canha waxay ku jawaabtay waxaa laga yaabaa mararka qaar inuu la jahro mararka qaarna uu nebiga siraysto calayhi salaatu wasalaam mararka qaarna waa la jahri jiray mararka qaarna waa siraysan jiray xadiidkan waxaa soo saaray almusanif raximah اllah fii kitaabihi sunani tirmidi almusanif macnaha mualifka shamaa'ilka alifay sunankiisuu xadiidkan ku soo saaray laakiin ziyaadaadaa ku jiray lafdiga uu ku soo saaray fii sunanihi iyo lafdiga halkan uu ku sheegay farqigaa u dhexeeya lafdiga uu ku sheegay fi sunan waxaa ku jirta alfaad dheeraada lafdiga uu ku soo saaray fii sunanihi cabdullaahi bn abi qays wuxuu yidhahda sa'altu caaishata kayfa kaanat qiraa'atu الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam billeyl muxuu ku qayday billeyl qiraa'ada nebiga calayh الsalatu wasalaam billeyl sidee ahay waxay ku jawaabtay kullu dalika qad kaana yafcal arrinkaasoo dhan waa samayn jire qad kaana rubamaa asara wa rubamaa jahara waxaa laga yaaba inuu nebigu marna siraysto marna uu la jahro macnaha tahajudkiisa fii salaati leyl mararka qaar waa la jahrayaa oo xoogaa codku kor u qaaday qadar uu maqli karo qofkii nebiga ka agdhow calayhi salaatu wasalaam ma aha kor u qaadiddo mid uu aad ula qaylinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin qofkii ka agdhow qiraa'o uu maqli karo ayuu la jahrayay calayhi salaatu wasalaam mararka qaarna waa siraysanayay oo hoosuu u akhrinayay heer qofka xataa ka agdhow uusan maqlaynin qiraa'ada nebiga calayhi salaatu wasalaam قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني قالت waxay tidhi كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم waxaan maqli jiray bay tidhi qiraa'ada nebiga calayh salaatu wasalaam bileyli habeenka wa ana calaa cariishii anigoo sariirtayda dul jiifa wa ana calaa cariishii wa calaa sariiri qaala xadaثana maxmuud ibnu haylaan qaala xadaثana abu daawud qaala xadaثana shucbة can mucaawiyata bni qura qaala wuxuu yidhi samictu cabdاllahi bni mugafal waxaan maqlay cabdاllahi bni mugafal yaquulu xaalu leeya ra'aytu الnabiya salى اllahu عalيه wasalam waxaan arkay nebiga calayh الsalaatu wasalaam calىa naaqatihi asagoo dul saaran hashiisa yowma alfatxi maalinkii fatxiga yowma alfatxi kama wado maalinkii maka la furtay ulama jeedo laakiin wuxuu ula jeedaa sulxu اlxudaybiya yowma alfatxi waa maalinkii sulxu اlxudaybiya sulxu lxudaybiyana waxay ahayd fatxi iyo furasho maxaa yeeley waxay hordhacya gogol xaar u ahayd sanadkii sideedaad in la furto magaalada maka wa huwa yaqra'u asagoo nebiga akhrinaya calayhi الsalaatu wasalaam inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min denbika wama taأhar qaala wuxuu yidhi faqara'a nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waa akhriyey warajaca ay radada sawtahu biاlqiraa'a yacni wuxuu codkiisa ku celceliyey qiraa'adii akhrintii waxayna culimmadu ku fasireen tarjiica qofka qaariga ah celcelinta xarafka ama kelimadda uu ku celcelinayo fii xalqihi dhuntiisa uu ku celcelinayo ayaa waxaa la yidhahdaa tarjiic qaala wuxuu yidhi waqaala mucaawiya bnu qura mucaawiya bnu qura wuxuu yidhi lowlaa an yajtamica annaasu calaya haddii aysan dadka igu kulmi lahayn la akhadtu lakum fii dalika sawt waxaan idiin qaba lahaa buu yidhi codkaas macnaha codkaas ayaan idinkugu akhrin lahaa ow qaala ama wuxuu yidhahda allaxn allaxn loolama jeeda midka ahaa bimacna alghalad walkhata maaha allaxna halkan waxaa loola jeedaa waa mufrad اlalxaan bimacnaa waa taxsiinu sawt waa cod qurxin waay fii dalika sawt aw qaala allaxn aw fii dalika allaxn macnaha cod qurxintaas nebiga calayhi salaatu wasalaam uu codka qurxinaya markuu suuradda akhrinayay sidaasoo kalean idinkugu akhrin lahaa buu yidhi haddii dadka aysan igu kulmaynin oo dadka markii arkaan oo akhrinaya waxaa laga yaaba in nala soo dul dhoobto oo dadku iskugu kaan yimaadaan taa haddaysan jiri lahayn waan idin akhri lahaa buu yidhi oo tusaal waa idin tusaalayn lahaa qiraa'adaas nebiga sala allahu calayhi wasalam culammada qaar tarjiica nebiga uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam fii hada alxadiid lagu sheegay waxay ku fasireen bimacnaa taxsiinu sawt tarjiica waxaaba laga wadaabinoo codkuu qurxiyaa loola jeeda ee ma ahan baynaa xuruufuu soo celceliyey ama xarafuu soo celceliyey nebigu sala allahu alay wasalam bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen tarjiicu waa codkoo la soo celceliyo waa kelimadda ama xarafka oo lagu soo celceliyo fi lxalqi laakiin waxaa sababta bay yidhaahdeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka ku jirta wuxuu saarnaa hal ayuu dul saarnaa hashu way soconaysaa way dhaqaaqaysaa markay dhaqaaqdo qofku waa dhaqdhaqaaqayaa soo maaha celcelinta maxaa keenaya waxaa keenaya dhaqdhaqaaqa inaada uu leeyahay nabig alay slat slam innaa fataxnaa inaada xarafka nuunka ah ayaa soo noqnoqonaya maadaama daabadu ay dhaqdhaqaaqayso waxay yidhahdeen marka takraaru lxarfi ama tarjiicu lxarfi oo dhuunta ku soo noqnoqonaya sababtiisu waxa waaye taxaruku daaba waa dhaqdhaqaaqa daabada ee ma aha qiraa'u nabiga u qasday sala allahu calayhi wasalam qaarna sidaasay ku macno wa ilaa tarjiica oo xarafkii lagu soo celceliyo waxay yidhahdeen ma ahan shay sunno ah in xaraf lagu celceliyo oo dhuunta lagu celceliyo xarafkii hamsada ahaa ama nuunkii ama ta'dii iyo wixii la mida in dhuunta lagu celceliyo waxay yidhahdeen ma ahan qiraa'o nabiga calayh isalaatu wasalaam uu u qasday laakiin sababteeda waa taxaruku daaba daabada dhaqdhaqaaqeedaa keenay qolada kalena waxay ku fasireen tarjiica inaysan ahayn xaraf la soo celceliyo laakiin waxay dhaha waa codkoo la qurxiyo nabiga calayh isalaatu wasalaamna codkiisa waa qurxin jiray fi lqiraa'a qaala xadaanaa qutaybata bnu saciid qaala xadaanaa nuux ibnu qays alxudaani can xusaam ibni misakin can qataada qaala wuxuu yidhi maa bacaa allaahu nabiyan ilaahay subxaana wa tacaala nebi sooma saarin ilaa xasana alwajhi ilaa waa weji qurxoon yahay xasana sawti waana cod qurxoon yahay wa kaana nabiyukum nebigiinnu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam xasana alwajhi mid wejigiisa uu qurxoon yahay xasana sawti codkiisuna qurxoon yahay wa kaana laa yurajicu meeshaa nafyu tarjiicaa ku jira wa kaana laa yurajicu tarjiicna ma samayn jirin nebigu sala allahu alay wasalam xarafka kuma celcelin jirin fi lxalqi laakiin maa bacaa allahu nabiyan ilaa xasana alwajhi waxa dhahaya waa qataada waxa dhahaya waa qataada culammada qaar waxay yidhahdeen waa daciif aharkan waa ahar daciifa maxaa yeele qataada nebiga lama kulmin sala allahu calayh wasalam saxaabi ma aha waa taabici intaana waxaa weheliya ninkan la yidhahdo xusaam ibnu masakin waa nin daciif ah daciifun jiddan أثرك ضعيف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال وعير كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة النبي وحي عليه الصلاة والسلام ربما يسمعها وحلق يابا إنه مغلو من في الحجرة قفك قلك كجرة وهو في البيت أسوى النبي عليه الصلاة والسلام بيتك يقرق كسغان macnaa codka kor uma qaadi jirin qolkii markuu guriga ku jiro calayhi salaatu wasalaam ama qayb ka mida uu ku tukanayo qofka qolka ku jira waa maqlaayay qiraa'ada nebiga calayhi salaatu wasalaam taa waxay tusinaysaa kor u qaadidda codka nebiga uu kor u qaadi jiray inaysan ahayn mid aad u sarraysa oo bannaanada laga maqlaayo ama meelo fogfog laakiin waxay ahayd mid dadka guriga ku sugan ay maqlayaan qiraa'ada nebiga calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal markii qur'aanka la akhrinayo in lala jahro qiraa'atu lqur'aan iyo in la siraysto labada mid ee afdalah asalka waxaa fadli badan alisraar bilqiraa'a waa ka sadaqa sida sadaqada midda sirtaa uga fadli badan tahay midda lala jahrayo maxaa yeele qur'aanka in si hoose loo akhristo ayaa ikhlaasku ku xoog badan qofka hadduu qur'aanka la jahro waxaa laga yaabaa jahrigaasi inuu u keeno riyaah iyo sumca iyo istustusi wixii la mida uu isleeyahay ha lagu maqlo ama ha lagu dhagaysto riyaaga wixii sababi karana waa laga fogaadaa mar walba idan labada in qiraa'ada lala jahro iyo in la siraysto midee ikhlaaska ku xoog badan laa shaka waxaa ku xoog badan alisraar in la siraystaa ku xoog badan maca daalika way dhici kartaa mararka qaar inay maslaxada ku jirto in lala jahro asalku waa israar laakiin axyaanan in lala jahro waxaa laga yaabaa inay ka fadli badnaato in la siraysto qur-aanka markii la akrinaayo waxaa kaloo muhiima qofka qur-aanka akhrisanaya inuu ilaaliyo dareenka iyo xaaladda dadka uu meel la joogo ama ka agdhow asiga waxaa laga yaabaa qof inuu hurdaayo qiraa'ada aad la jahraysana hurdada aad uga kicisood ku dhibto waxaa suuragala meel kuu dhow in qofki ku tukanayo haddaad qur'aanka akhrintiisa la jaharto qofkaasi salaada ku jira waxaa laga yaabaa salaaddii khushuuceeda inay khalal iyo dhaawac uga keento sidaa darteed waxaa habboon inuu qofka la socdo axwaasha dadka uu meel kula sugan yahay ama uu la joogo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhahday walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a qaarkiin qaarka kale iyaysan qiraa'ada kula jahrin fa kullukum yunaaji rabbah maxaa yeeley mid walbo adinka idinka mid rabbigiisuu la faqaya salaadda markii lagu jiro haddaa adiga gooni u tukanaysid salaad lala jahraya qiraa'ada qof kalena uu jembigaaga ama meel dhinacaaga uu ku tukanayo waa inaad adiga ismaqashiisho qiraa'ada ma ahan inaad asiga u gudbiso haddii qofka uu salaad ku jiro adiga aad qur-aan akhrisanayso oon salaad ku jirinna waa la mid xadiidka waa soo gelaya walaa yajhar bacdukum calaa bacdin bilqiraa'a qaarkiin qaarka kaliyaysan qiraa'ada kula jahrin ma aha inaa hadhow tuka aan dacoto oo tidhahda aniga qur-aanaan akhrinayo ma qur'aankaa diidanta qur-aan la diidan maahan laakiin waxaa la rabaa qur'aanka markaad akhrisanayso inaad shucuurka iyo dareenka dadka meesha kula jooga aada ilaaliso dadaa maala wax muraajacaysanaya haddaad qiraa'ada kula jaharto waxaa laga yaabaa inaysan maqal muraajacadii dhexdooda ahay qofaa meel kuu dhow jiifa qiraa'ada inaad la jaharto sax ma ah waxaa laga yaabaa qofkaa jiifa inaad hurdada uga sasiso oo hurdada uga kiciso calaa kulli xaal qur'aanka in lala jahro qiraa'adiisana way bannaan tahay in la siraystana way bannaan tahay laakiin waxaa shardiya in wax dhibaato aysan ka imaanayn waxaa shardiya inay cid dhib ay ku tahay aysan jirin qur'aanka nebiga sala allahu calayhi wasalam marna asaa akhrisan jiray mararka qaarna wuxuu codsan jiray in lagu dul akhriyo waxay ka mid tahay qiraa'adii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sida qur'aanka ula tacaamuli jiray mararka qaar asaa akhrisan jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiidan soo marnay qaar ka midana waa lagu sharaxay oo waa lagu sheegay sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qur-aanka u akhrisan jiray waxaana ka muuqata axaadiida aan soo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka si degan inuu akhrin jiray hadda ka horna waxaan akhrinay mas'alada ku saabsan qur-aanka in la dedejiyo iyo si degan in loo akhriyo midda fadliga badan kasratu lqiraa'a oo qur'aan fara badan in la akhriyo ah iyo qur'aanka in la tartiiliyo si degan loo akhriyo maca tadabbur labada midee fadli badan hadalka ibnuqayim raxmatullahi calayhi waan akhrinay iyo sida culammadu iskugu khilaafeen wuxuuna rajaxay alimaam ibnuqayim qur'aanka si degan in loo akhriyo maca tartiil walow wax yarba ha la akhriye inay ka fadli badan tahay kasratu lqiraa'a inaad saddex juz afar juz aad akhriso waxaa ka fiican hal xisib oo aad ku tadabburayso oo si degan u akhrinayso ood ku khushuucayso ayaa ka nafci badan daawada qur'aanka qalbigaaga uu ku daawoobayana wuxuu ku jiraa atadabbur bilqur'aan qur-aanka waxaa lagu daawoobaa waa markii lagu tadabburo waa laakiin lafdiga qur-aanka haddaad iska akhriso oo ujeeddadaadu ay kaa tahay un dhammeey soo bilaaba dhammeey mujaradu qiraa'a nafciga markaa aad qur-aanka ka helayso waxaa ka badnaanaya midda aad ka helayso atadabbur bilqur'aan waxaana soo marnay markay alimaamu atirmidi raximah llah uu ka hadlayay cibaadadii nebiga sala allahu alayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam mararka qaar hal aayad inuu habeenkii o dhan akhrin jiray ka qowlihi caza wajal in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim aayaddaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ku celceliyey xataa asbaxa maxaa keenaya ku celcelintaasi waxaa keenaya altadabbur waalkhushuuc waa ku tadabburaya nebiga alayh salatu slam waana ku khushuucay fawaa'idda qur'aanka laga helaya markii lagu tadabburo lagu khushuucana aad iyo aaday u badan tahay macaani badanna waa kaaga baxayaa fawaa'id badanaad ka helaysaa fiqhi iyo axkaam badanaad kala baxaysaa khushuucna waad ka siyaadsanaysaa iyo iimaan fara badan iimaanha kaaga kordhaya laakiin waxyaabahaasoo dhan waxay kugu seegayaan haddii qur'aanka waa la akhriyaa aad u akhriso oo lafdiga qur'aanka aad daldasho un adigoo markaa ujeedkaagu ay tahay dhammeey waa laga fiican yaha waana laga fadli badan yaha qiraa'ada nebiga calayh isalaatu wasalaam waxay ahayd mufasaratan sida xadiidka ummu salama ku jirtay mid kala dhigdhigan oo waadixa aayad walba uu nebigu ku istaagaya calayhi salaatu wasalaam codka uu qurxinayo sidaasuu qur-aanka u akhrin jiray bacdu axyaanna wuxuu codsan jiray in qur-aanka lagu dul akhriyo labada jaanibba labada jaanibba way fiican taha in la maro qur-aanka mar aad akhrisato haddii mararka qaar aad akhrisanaynin inaad dhegaysato dhagaysiguna fawaa'id badan uu leeyahay lidaalika nebiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahday innii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jeclahay buu yidhi qur'aanka inaan hayrkay ka maqlo markuu yidhi ibnu mascuud radia allaahu canh rasuulka ilaahay oo maadaan kugu dul akhrinaya wacalayka unzil adoo lagugu soo dejiyey qur'aanka miyaad iladaha igu dul akhri nabiga alayh isalatu wasalaam wuxuu ku jawaabay innii uxibu an asmacahu min hayrii aniga waxaan jeclahay qur'aanka inaan hayrkay ka dhagaysto waxaana laga yaabaa dadka qaar inay ku saamoobi ogyihiin qur'aanka markay dhagaystaan si ka badan markay akhrinayaan sida ugu saamoobaya markuu akhrinayo si ka badanaa laga yaaba markuu dhagaysanayo inuu ugu saamoobo labaduba marka waxay ahayd qiraa'adii ama sida nebiga calayhi salaatu wasalaam qur'aanka ula tacaamuli jiray marow akhriyo iyo marow dhagaysto xadiid abi abi mascuud radia allaahu canh waxaa ku jirta in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dhagaysanayay qiraa'ada abi muusa alashcari xadiid abi muusa nabiga alayh slat slam wuxuu dhegaysanayay qiraa'ada abi muusa alashcari radia allaahu canh nebiguna calayh salaatu wasalaam waa u sheegay oo wuxuu yidhahday xala waxaan maqlaaya qiraa'adaada markaasuu rasuulka ilaahi haddaan ogaa inaa i dhegaysanayso la xabartuhaa laka taxbiiran waa sii qurxi lahaa buu yidhi si fiican aan usii qurxi lahaa si aan kugu raaxeeyo abu muusa alashcari radia allaahu canhu wuxuu ka mid ahaa saxaabada kuwooda ugu codka qurxoon wuxuuna ka mid ahaa min quraa'i saxaaba laakiin waxaasoo dhan waxaa ka cod qurxoon nebiga sala allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidu bara wuxuu yidhi nbigabara radia allaahu canh waxaan maqla buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo akhrinaya wattiini wazaytuun famaa ra'aytu axada axsana sawtan minhu ma arag buu yidhi cod qofka ka cod qurxoon nebiga sala allahu calayh wasalam axsanu nnaasi sawtan wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka markii la akrinaayo asheekh bakar abu zayd raximah ullah risaaladiisa la yidhaahdo bidacu lquraa wuxuu ku sheegay ama uu aada ugu naqdiyey taqliid اlaswaat in cododka la qalido yacni qaari min alquraa codkiisa inaad taqliiddo ama la qalido wuxuu ku daray min bidaci اlquraa wuxuuna sheegay taasi inay tahay dacfi fii nafsi اlqaari qaariga naftiisa dacfi ku jira inay tahay waxaa la rabaa buu yidhi qofka codka ilaahay u dhaliyey subxaana wa tacaala oo alla siiyey inuu qur-aanka ku akhriyo asagoo markaa u qasdaynin inuu taqliido qaari ka mida quraa'da laakiin mararka qaar waxaa dhacda qofka inuu hal qaari laasimo dhagaysigiisa oo quraa'da ka mida mulaasamo badan uu laasimay darteedna codkiisa uu ku saamoobaa suuragala waana dhacdaa asagoon iska raadinaynin ama codkii aan iska doonayn ayuu mararka qaar sidiisoo kale u akhrinaya maxaa sabab u ah ma inuu taqliidaya maya waa likatrati samaac waa dhagaysiga badnaa oo u dhagaysan jiray ou si fiican maaragtay qur-aanka uga dhagaysan jiray haddii marka sidaas uu ta'auro taasi dhib ma lahan laakiin wuxuu naqdinaya bakar abu zayd waxa waaye in layska raaraadiyo oo qaari quraada ka mida codkooda codkiisa layska daydayo layska baaro oo la aniga qaari fulanaan ucdakahay ama aan isku dayaya inaan sidiisoo kale u akhriyo wuxuu yidhahda taasi dacfi waa mana loo baahnaa waxaana habboon buu yidhi qofka inuu naftiisa kalsooni uu ku qabo qur'aankana uu ku akhriyo soodka ilaahay siiye subxaana wa tacaala inuu qurxiyana asiga uu isku dayo inta ilaahay siiye subxaana wa tacaalaana ku filan ujeeddaduna ma ahan codod qurxoon qur'aanka keliya in lagu akhriye waa in lagu khushuuco o lagu tadabburo codka qurxoon waa wanaagsan yahay waana saamayn badan yahay laakiin qasdiga ma codka in la raacraacaa mase qur-aanka in lagu tadabburo waa waa qur-aanka in lagu tadabburo alimaam ibnujawsi raximah ullah kitaabkiisa la yidhaha talbiisu ibliis wuxuu ku daray talbiisu ibliis cala alquraa waxyaabuhu ku dara waxaa ka mid ah wuxuu yidhi quraada qaar ka mid a waxay aada ugu xeel dheeraadeen tatabuca qiraa'aadka markaasaa wuxuu yidhi markuu qaariga qur'aanka akhrinayo maanta o dhan wuxuu u fiirsanayaa buu yidhi codkiisa iyo qaabka xuruufta u soo saarayo iyo siduu xuruufta ugu dhawaaqayo intaasuu ku mashquulsan yahay ma ku mashquulayo buu yidhi bitadabburi lqur'aan qur-aanka ma ku tadaburaayo ma ku khushuucayo wuxuu raacraacayaa keliya kayfiyadaha iyo qaabka uu akhrinayo iyo marba qiraa'a inuu akhriyo waa min talbiisi ibliis cala alquraa ayay ka mid tahay buu yidhi talbiiska ibliis uu ku sameeyey quraa'da waxaa ka mida buu yidhi inuu tadabburu lqur'aan ka mashquuliyey ayagoo markaa ku mashquulaya inay codadka raacraacaan iyo
ku xeeldheeraanshaha ay ku xeeldheeraanayaan makhaarij اlxuruuf iyo wixii la mida taana waxaa la rabaa inaysan qur-aanka kaa mashquulin qur-aanka waxa ugu muhiimsan ee laga doonaayo waxa waaye in lagu tadabburo oo lagu camal falo oo lagu dhaqmo lagu khushuuco walidaalika allah subxaana wa tacaala waa dhaleeceeyey dadka qur-aanka aan ku tadabburin afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka miyaysan ku tadabbureen mase quluubtooda qufulla ku xihan yihiin ma la xihay quluubtooda maxaa keenay inay qur-aanka ku tadabburi waayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayr اllah lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira qur'aankan waxaa loo soo dejiyey in lagu tadabburo allah subxaana wa tacala wuxuu liyadabbaruu aayaatih waxaa loo soo dejiyey waa kitaab aan soo dejinay buu yidhi alla oo barakaysan ujeeddadu waa maxay waa liyadabbaruu aayaatih waa si aayaadkiisa ay ugu tadabburaan xasanulbasri waxaa laga soo naqliyey wuxuu yidhaahday waxay ka tageen dadka tadabburkii qur'aanka iyo ku camalfalkiisa markaasay waxay ku mashquuleen buu yidhi qiraa'ada iyo akhrinta qur'aanka lafdigiisa la akhriyo looma soo dejiyo qur'aanka in lafdigiisa keliya la akhriyo bal waxa ugu muhiimsan ee ilaahay qur'aanka u soo dejiyey waa alcamalu bihi watadabburu bih in qur'aanka lagu tadabburo iyo in lagu camal falo oo lagu dhaqmo anfacu dawaa lilquluub wa atadabbur bilqur'aan daawada quluubta lagu daaweeyo midda ugu nafciga badan ugu faa'iidada badan waa qur'aanka oo lagu tadabburo markii la akhrinayo tadabburka laakiin muxuu u baahan yahay arrin uusan ka maarminaa jirta tadabburka waa fahmu macaani lqur'aan arrintaasina waa asaas waa muhiim asbaabaha tadabburka keenana waxaa ka mid ah inaad macnaha qur'aanka fahamsan tahay qof walba qofkuu qur'aanka ka fahmi og yahay macnihiisa waa uga tadabbur badan yahay markii aayaadka la akhrinayo maxaa yeele waxa aayadda loola jeedo iyo macnaha laga leeyahay iyo qasdiga allah subxaana wa tacaala uu aayaadka ula jeedo u fahmaya haddii aayad aayaadka waciid ku soo arooray iyo haddii wacdi ku soo arooro intaba waa fahamsan yahay macnaha laga leeyahay qofkaasi marka waa ka tadabbur badnaanaya waana ka nafci badnaanaya qofkan qur'aanka macnihiisa aqoon haba dareensanaado qur'aanku inuu kalaamullaahi yahay ha dareensanaado qur'aanku inuu wacdi iyo waciid iyo axkaam intaba ka hadlayo laakiin lama mid ahan qof macnaha fahmaya taa marka waxay dalbaysaa qur'aanka macnihiisa in la fahmo in aad iyo aad loogu dadaalo qaala alimaamu tirmidiyu raximah اllah baabu ma jaءa fi bukaa'i rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fii bukaa'i rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ooyintiisa wixii ku yimid ooyinta nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ee alimaamu tirmidi raxmat ullahi calayhi uu baabeeyey fi hada اlbaab sababteedu waa khashyaة اllah ilaahay subxaanaه wa tacaala cabsidii darteed ayuu nebigu salى اllahu عalيه wasalam la ooynayay alimaam ibnu qayim raximah اllah fii zaadi اlmicaad wuxuu yidhahde waama bukaa'uhu salى اllahu عalayhi wasalam fakaana min jinsi daxiikihi ama ooyinta nebiga salى اllahu عalayhi wasalam fakaana bukaagu wuxuu ahaa min jinsi daxiikihi qosolkii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam jinsigii way lam yakun ma ahaanin bishahiiqin wa rafci sawtin shahiiqa waa dhawaaqa iyo qaylada wa rafci sawtin iyo cod koryeelidii ma ahayn kamaa low lam yakun daxikuhu sida qosolkiisa uusan u ahayn biqahqahatin qahqaha sida uusan u ahayn sida qosolka nebiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam qahqaha ma ahayn oo hadduu qoslaayo qosolkiisu wuxuu ahaa mid dhexdhexaada wuxuuna u badnaa atabasum iyo dhoolla caddayn ooyintii nebiga sala allahu calayhi wasalamna sidaasoo kale ahayd walaakin kaana tadmacu caynaah laakiin waxaa illimayn jiray buu yidhi labadiisa indhood xataa tahmulaa ilaa ay yacnii shubmaan oo dhillin badan ka timaad wa yusmacu lisadrihi xabadkiisana waxaa loo maqlayay asiizun dhawaaq iyo shanqar oo laga dareemaayo ooyinta wa kaana bukaa'uhu ooyintiisu waxay ahayd taaratan mar waxay ahayd raxmatan lilmayit meyidka naxariisu u naxariisanayo qofaa dhintay raxmo qofkaa u naxariisanayo oo u qalbi jilcayo ayuu la ooyin jiray wa taaratan marna khawfan calaa ummatihi cabsi ummaddiisa u baqayo wa shafaqatan calayha iyo dhibrin ummaddiisa uu dhibrinayo wa taaratan marna min khashyati illaahi ilaahay cabsidii ayuu la ooynayay wa taaratan marna cinda samaaci lqur'aani qur'aanka maqalkii agtii ayuu ooynayay wahuwa bukaau ishtiyaaqin wa maxabatin wa ijlaal ooyintaasna waxaa waaye buu yidhi bi- bukaau ishtiyaaqin ooyin hiloobid wa maxabatin iyo jacayl wa ijlaalin iyo weynayn wuxuu jeclaan wuxuu jeclaysanayaa la kulanka ilaahay ilaahay ayuu jeclaanayaa allah subxaanahu wa tacaala weynayn oo weynaynaya darteed ayuu la ooynayaa musaaxibun lilkhawfi waalkhashya ooyintaasna waxaa la socota alla kacabsi iyo khashya ooyinta nebiga calayhi salaatu wasalaam noocyadaas oo dhan way lahay haddii qofkii dhinto dhibrin qofkaas uu dhibrinayo maadaama nebigu uu yahay calayhi salaatu wasalaam ra'uufun raxiim mid dhibrin badan oo naxariis badan saameynay ku yeelan jirta gaar ahaan haddii qofkaasi nebiga sala allahu calayh wasalama si gaara uu jecel yahay ama si gaara nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qofkaasi u weynaynayo hadda qof walba ay qofku ka muhiimsan yahay waa looga murugo badan yahay mararka qaarna wuxuu u oyn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam cabsi oo ummaddiisa u baqaayo oo uga baqayo min cadaab illaah ciqaabka iyo cadaabka alla uga baqayo marna wuxuu oynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sababteedu waa khashyatullah marna markuu qur-aanka dhagaysto oo lagu dul akhriyo ayuu oyn jiray wuxuuna ku sheegay ibnuqayim inay tahay ooyintaasi mid een, hiloobidu u hiloobaya ilaahay la kulankiisa iyo jacayl iyo ijlaal waxaana la socda buu yidhaahday alkhawf waalkhashya kama marna alla ka cabsi walamaa maata ibnu ibraahiim wiilkiisa ibraahim wuxuu yidhi markuu dhintay damacat caynaah labadiisa indhood waa illimeeyeen nebigu sala allahu calayh wasalam wa bakaa waana ooyey raxmatan lah naxariis oo wiilkiisa u naxariisanaya awgii wa qaala wuxuu yidhi tadmacu alcaynu ishu way illimaynaysaa wayaxzanu wayaxzanu alqalbu qalbiguna waa murugoonayaa walaa naquulu mana dhahayno ilaa maa yurdii rabbanaa ilaa wax rabbigeen raalli gelinaya mooyaan wa innaa bika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun ibraahiimow adiguna waxaa nahay kuwa kuu murugaysan wa bakaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ooyey lamaa shaahada ixdaa banaatihi markii uu een, arkay gabdhihiisa mid ka mid ah wa nafsuhaa tafiidu xaal nafteedu ay baxayso wa bakaa wuu ooyey lamaa qara'a ibnu mascuud suurata annisaa ibnu mascuud markuu suuratu nisaa akhriyana waa ooyey nebigu sala allahu alay wasalam waintaha fiiha wuxuuna ibnu mascuud kula dhammaaday ilaa qowlihi tacaala fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida aayaddaa markuu gaaray ayuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam xasbuk faidaa caynaahu tadrifaan wa bakaa wuu ooyey calayhi salaatu wasalaam lamaa maata cuhmaan ibnu madcuun cuhmaan ibnu madcuun markuu dhintana waa ooyey wa bakaa wuu ooyey lamaa kasafat ishamsu markay qoraxdu madoobaatay wa sallaa salaata alkusuuf salaata alkusuufna uu tukaday wa jacala wuxuu gudagalay yabkii inuu oynayo fii salaatihi salaadiisa dhexdeed wa jacala wuxuu gudagalay yanfukhu in neef ay ka imaanaysay bimacnaa waa markuu oynayo neef gurka wa yaquulu wuxuu dhihi jiray rabbi alam ta- alam tacidnii anlaa tucadibahum ilaahuma waadan ii ballan qaadin inaadan cadaabaynin wa ana fiihim anigoo ku dhex sugan wahum yastakfiruuna ayagoo dembi dhaaf weydiisanaya wanaxnu nastakfiruka ilaahayu annaga dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaynaa wa bakaa wuu ooyey lamaa jalasa calaa qabri ixdaa banaatih gabdhihiisa mid ka mida qabrigeeda markuu dul fadhiistayna waa ooyey wa kaana yabkii axyaanan fii salaati alleyl mararka qaarna nebiga calayh isalaatu wasalaam waa ooyi jiray fii salaati alleyl calaa kullin waxyaabaha hadda ibnuqayim uu tiriyey dhammaantood axaadiida ku soo aroortay in nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ooyey xaaladahaas xadaثna سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن حماد بن سلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن عبد الله بن الشخير قال وحيد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيان أتك وهو يصلي أسوت كني ولجوفه والحال لجوفه نبي عليه الصلاة والسلام قذه سأسقنا عليه asiizun ka asiizi lmirjal jawfka halkan waa sadriga xabadka gudaha jawf la yidhaha asal ahaan laakiin hadda wuxuu ula jeedaa waa xabadka asiizun ka asiizi lmirjal waxaa u sugnaada buu yidhi xabadkiisa asiizun shanqar ka asiizi lmirjali oo la mida dheriga shanqartiisa min albukaa'i ay min ajli lbukaa'i ooyinta darteed dheriga karaaya guuxa ka yeerayoo kale ayaa xabadka nebiga ka yeeraya calayhi الsalaaةu wasalaam min ajli اlbukaa yani min albukaa waa min ajli اlbukaa qaala xadaثana maxamuud ibn khaylaan qaala xadaثana mucaawiya bn hishaam qaala xadaثana sufyaan can اlأcmash can ibrahim can cabiidah can cabdillaahi bni mascuud radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi iqra' calaya igu dul akhri faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah aqra'u calayka wacalayka unzil ma adaan kugu dul akhrinayaa wacalayka unzila xaal adiga lagugu soo dejiyey qaala wuxuu yidhi innii uxibbu aniga waxaan jeclahay an asmacahu inaan ka maqlo min hayrii aniga hayrkay faqara'tu waxaan akhriyey suurata annisaa suurat nnisaa ayaan akhriyey xataa balagtu ilaa aan gaaray waji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida qaala wuxuu yidhi fara'aytu caynay rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalama tahmilaan waxaan arkay indhihii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo illinu ay ka qulqulayso illinu ka daa'ayso xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista uu ishaaraya ibnulqayim raximahullah hadalkiisa aan akhrinayno markii lagu dul akhriyey aayaad min alqur'aan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ooye qaala xadadanaa qutayba qaala xadadanaa jariir can acطaa'i bni saa'ib can abiihi can cabdillaahi bni camrin qaala wuxuu yidhi inkasafat ishamsu yowman qoraxdii ayaa madoobaatay maalin calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faqaama rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nebigu waa istaagay yusallii asoo tukanaya xataa lam yakad ilaa uusan sigin yarkacu inuu rukuuco uma rakaca kadibna waa rukuucay macnaha qiraa'adii buu ku dheeraaday kadibna waa rukuucay falam yakad ma sigin yarfacu ra'sahu inuu madaxiisa kor u soo qaadayo uma rafaca ra'sahu kadibna madaxiisa ayuu kor u soo qaaday falam yakad ma sigin an yasjuda inuu sujuudo uma sajada kadibna waa sujuuday falam yakad ma sigin an yarfaca ra'sahu inuu madaxiisa kor u soo qaado uma rafaca ra'sah kadibna kor u usoo qaado falam yakad mar walba waxay tusinaysaa inuu ku dheeraanayo falam yakad ma sigin an yasjuda inuu sujuudo uma sajada waa sujuuday falam yakad an yarfaca ra'sah ma sigin inuu madaxiisa kor u soo qaado fa jacala wuxuu guda galay yanfuqu wayabkii nafkiga waa neefta ama neefgurka ka imaanaya qofka markuu oynayo kama zuulin nebig alay slat slaam inuu neef gorayo wayabkii uu oynayo wayaquulu uu leeyahay rabbi yaa rabbi rabbiyow alam tacidnii ma waadan ii ballan qaadin anlaa tucadibahum inaadan cadaabayn wa ana fiihim anigoo ku dhex sugan rabbi yaa rabbi rabbiyow alam tacidnii ma waadan ii ballan qaadin anlaa tucadibahum inaadan cadaabayn wahum yastakfiruuna xaalayyihiin kuwa dembi dhaaf weydiisanaya wanaxnu nastakfiruk annaguna waxaan ku weydiisanaynaa dembi dhaaf falamaa sallaa ragcatayni markuu laba ragca tukaday injalat ishamsu qoraxdii ayaa faydmatay faqaama nebigu waa istaagay sala allahu calayh wasalam faxamid allaha alla ayuu mahdiyey wa ahnaa calayhi waa ammaanay uma qaala kadib wuxuu yidhi ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaati illaah qoraxda iyo dayuxu waa laba aayadood oo aayaadka ilaahay ka mid a laa yankasifaani ma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihi iyo noloshiisa darteed uma madoobaadaan faida nkasafaa hadday madoobaadaan fafzacuu ilaa dikri illaah u degdega dikriga ilaahay xaggii hadda ka hor sidaan soo marnay kusuufu shamsi fii cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam wuxuu dhacay maratan waaxida hal mar ayuu zamankii nebiga dhacay sala allahu calayh wasalam waana markaa marka ay saxaabadu warinayaan oo ay ka hadlayaan xadiidkan wuxuu sheegayaa inta badan axaadiidta ku soo aroortay fii salaati alkusuuf arrin ka dheeraada oo ah maa yatacallaqu bibukaa'i nabiy sala allahu calayh wasalam fi salaa ooyinta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku oynayay fi salaa salaada dhexdeeda fii salaati alkusuuf ashaahid min alxadiid waxa waaye fajacala yanfukhu wayabkii wa albukaa fi salaa wuxuuna xadiidka tusinayaa albukaa fi salaa inuusan salaada waxba u dhibaynin ooyinta qofka uu oynayo fii daakhili salaa salaada qofka uu tukanaayo musalliga ah waxba u dhibi mayso maxaa yeele nebigu sala allahu alay slam waa ku dhex ooyey fii salaatihi taasina waxay daliil u tahay albukaa fi salaa inay mashruuc tahay qaala xadaanaa maxmuud ibni khaylaan qaala xadaanaa abu axmed qaala xadaanaa sufyaan can caطaa'i bni saa'ib can cikrimata can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi akhada rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam ibnatan lah nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo qabtay gabarhu asiga dhalay oo taqdii yacnii geeriyoonaysa oo naftu ay ka socoto faxtadanahaa nebigu xaggiisa ayuu usoo dumay calayhi salaatu wasalaam faxtadanahaa macnaha waa damahaa waa soo dumay nebiga alai sla slam waa soo qabta korkiisuu saaray fa wadacahaa wuxuu dhigay bayna yadayhi hortiisa fa maatat way dhimatay wa hiya bayna yadayhi xaal ay ku sugan tahay nebiga hortii ayay dhimatay asagoo nebigu arkaya calayhi salaatu wasalaam ayaa naftu ka baxday wa saaxad ummu ayman ummu ayman ayaa qaylisay fa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam atabkiina cinda rasuuli illaah sala allahu alay wasalam ma nebiga agtiisa ayaad ku ooynaysaa faqaalat waxay tidhi alastu araaka tabkii ma waanan ku aran rasuulka ilaahay adigoo oynaya adaan kugu dayday qaala wuxuu yidhi innii lastu abkii anigu ma oynaya innamaa hiya raxmatun waa naxariis ina almu'mina mu'minku bikulli khayrin khayr ayuu ku sugan yahay calaa kulli xaalin xaal walba mu'minku waa bikulli khayr khayr walba mid ku sugan calaa kulli xaalin xaalad walba inna nafsahu qofka mu'minkaa naftiisa tunsacu waa la siibayaa min bayni janbayhi labadiisa dhinac inta u dhaxaysa ayaa naftiisa laga saarayaa wa huwa yaxmad allaha tacaala asoo ilaahay subxaana wa tacaala mahadinaya asoo alxamdu lilaahi leh ayuu qofka mu'minkaa naftu ka baxaysa mu'minku marka xaalad walbuu ku sugan yahaba khayr ayuu ku sugan yahay xadiidkan markay ummu ayman oysay nebiga calayh salatu wasalaam waa ku inkiray markay tidhi alastu araaka tabkii ma waanan ku arkayn adigoo oynaya waxay tidhaahday wuxuu yidhi nebig alay slat slam lastu abkii waxa ay samaysay ummu ayman oo nebigu ku inkiraya calayhi salaatu wasalaam ma ahan mujarad lbukaa ooyin keliya ma aha walidaalika xadiidka waxaa ku jirta wasaaxad lama dhihin bakad way oysa mee way qaylisay ooyinta qaylada ay la socotona sax maaha oo qayladhaanta ay la socoto taasi waxaa la yidhahdaa anniyaaxa niyaaxaduna waa muxarama nebigu sala allahu calay wasalam niyaaxada waa ka digay qaylada ooyinta ay qaylada la socoto iyo ba'ayay hogayay wixii la mid ah iyo alfaadaha noocaasa oo qofkii lagu ammaanayo oo lala qayla dhaaminayo waa muxaram qayladhaanta noocaasa waxayna tusinaysaa qofkaasi inuusan ku qanacsanayn kuna raalli ahayn qadarta ilaahay subxaana wa tacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ooyey axaadiid badanaana ku soo aroortay inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ooyey xaaladaha qaar markuu la kulmay dad saxaabadiisa ka mid oo geeriyoonaya wiilkiisa ibraahim waan soo marnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ooyey markuu wiilkiisa ibraahim dhimanayo wuxuuna sheegay calayhi salaatu wasalaam inay ooyintu tahay naxariis innamaa hiya raxma waa naxariis buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ooyinta alla ogol yahay waa midde waa midda aan ilin dhaafsiisnayn waa miduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcaynu tadmac waalqalbu yaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana ishu way illimaynaysaa qalbiguna waa murugoonayaa mana dhahayno ilaa wax ilaahay raalli gelinaya mooyaane ilaahay raalli kama ahan anniyaaxa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa mina man daraba alkhuduud wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya nagama tirsanaa qofkii dhammannada garaaca jeebabka jeexjeexa oo marada qoorteeda inta qabta googooya waa sida dadka qaar ay sameeyaan oo u yeerta dacwa aljaahiliya sida jaahiliyadu ay dhihi jireen jaahiliyadu waxay dhihi jireen waa hubuuraa waa jabalaa waxaasay akhrin jireen waa hubuuraa macnaa waa hooggaygiyo hoogya ba-ay u yeeranayaan markay geeri gasho qofkii dhintana waxay ku sheegayaan inuu jabal iyo buur ahaa oo qof aan laga maarmin u ahaa ammaanadiisay tirinayaan waa miduu nebigu leeyahay sala allahu alay slam ina almayita la yucadabu bibukaa'i ahlihi calayhi waa markay raalli ka yihiin niyaaxada noocaas amaa ooyin la illimeeyo waa mashruuc midda nebigu marka calayhi salaatu wasalaam umu ayman uu ku inkirayo waa midda siyaaxa iyo qayladu ay ku jirto xadiidkayna ku cadda wuxuu yidhahda wasaaxad umu ayman way qaylis markaasuu nebigu ku inkiray calayhi salaatu wasalaam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله وضعيف عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون نبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون أيضا كوضي وهو ميت أسيغو دنتي وهو يبكي أسيغو النبي أين صلى الله عليه وسلم أو قال أما وحوي عيناه تهرقا تهراقاني ayadoo labadiisa indhood ay biyo shubayaan oo indhihiisu ay illimaynayaan ayuu nebigu dhunkooday calayhi salaatu wasalaam taqbiilu lmayit waa mashruuc waa bannaan tahay qofka mayidka ah in la dhunkoodo bacda mowtihi waa arrin bannaan waana arrinta uu sameeyey abu bakrin radia allaahu canhu oo ugu sameeyey nebiga sala allahu alay wasalam markuu nebiga dhintay calayhi salaatu wasalaam abu bakr radia allaahu canhu waa u yimid meydkii nebiga calayhi salaatu wasalaam marada ayuu wejigiisa ka qaaday kadibna nebiguu dhunkooday markaasuu wuxuu yidhaahday dibta xayan wamayitan wallaahi laa yajmacu allaahu laka mowtatayn ama aluulaa faqad duqtaha waad wanaagsanaatay buu rasuulka ilaahay oo xayan wamayitan adigoo nool iyo adoo dhintaba waad wanaagsanaatay allaan ku dhaartay ilaahay laba geeri ku- kuu kulmi maayo amaa geeridii koowaad waa dhadhamisay buu yidhi laba geerina kuu kulmi mayso macnaa waa dhimatay oo geeridii ilaahay subxaana wa tacaala kuu qadaray fi dunya waa dhimatay geeri dambena arki mayse waana ka soo baxay abubakr radia allaahu canh marka taqbiilu lmayit waa mashruuc laakiin xadiidkan sanadkiisa waa daciif ciladu waa caasim ibn cubaydillaah qaala xadaana isxaaq ibnu mansuur qaala akhbarana abu caamir qaala xadaana fulayx wahuwa ibnu sulaymaan can hilaal ibni caliy can anas ibni maalikin radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi shahidnaa ibnatan lirasuuli illaahi sala allahu calay wasalam waxaan xaadirna buu yidhi gabar nabigu calayh salaatu wasalaam u sugnaatay wa rasuulu llaahi sala allah alay waslam jaalisun macnaa gabaruu nabiga dhalay oo la aasayay wa rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam jaalisun nebigu calayh salaatu wasalaamna wuxuu ahaa mid fadhiya cala alqabri qabriga dushiya fara'aytu waxaan arkay caynayhi nebiga labadiisa indhood oo tadmacaani illimaynaya faqaala wuxuu yidhi afiikum rajulun ma idinku jiraa nin lam yuqaari fi leyla ninaan xalay xaaskiisa u galmoonin ma idinku jiraa qaala abu alxata ana qaala abu abu alxa wuxuu yidhi aniga rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi inzil deg oo qabriga gal fanazala waa wuxuu galay uu ku degay fii qabrihaa qabrigeedii ayuu ku degay asaana dhinaca dhulka udhigay gabadhaa nebigu u dhalay calayhi salaatu wasalaam gabadhaasina waa umu kulhuum bintu rasuulillaah sala allahu calayh wasalam zawjatu cuhmaan bni cafaan cuhmaan bni cafaan radia allahu canhu xaaskiisay ahayd rasuulkaa dhalay calayhi salaatu wasalaam rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu aaska gabadhiisa ka qaybgalayay indhihiisu waa illimaynayeen wuxuuna yidhi ma idinku jira nin aan xalay xaaskiisa u galmoon culimmadu waxay dhahan xadiidka waxaa laga qaadanayaa gabadha dhimatay meydka ah qofka dhinaca u dhigaya inuu noqdo qof aan habeenkaas maalinka la aasaya habeenka ka horreeyey qof aan xaaskiisa u galmoon waa inuu yahay hadduu doonaba ajnabi ha ka ahaado hadduu doonaba ajnabi ha ka ahaado laakiin waa inuusan xaaskiisa u galmoonin habeenkaas lidaalika nebiga calayi slat slam wuxuu yidhahday yaa idinka mid ah yacni ma idinku jira nin aan xalay xaaskiisa u galmoon abu alxa markuu yidhi waa aniga nebiga calayi slat slam wuxuu yidhahday ku deg qabriga abu alxa iyo umu kulhuum wax maxramiya kama dhexayn abu alxa ajnabi buu ka ahaa umu kulhuum bintu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ashaahid waxa waaye nebigu sala allahu calay wasalam inuu ooyey sharcigu marka ma diidana hadday qofka musiiba la soo gudboonaato oo qofuu dhalo uu dhinto ama qof ay saaxiiba yihiin ama qof qaraabadiisa ama qof uu jecel yahay hadday geeri ku timaaddo inuu illimeeyo sharcan lama diidana laakiin waxa la diidan yaha waa maxay waa anniyaaxa watasakhud in qofka uu muujiyo inuusan raalli ku ahayn qadarta ilaahay subxaana wa tacaala laakiin ishu inay illimayso waa raxma nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa illimaysaan axaadiida ku soo marnay guud ahaan baabka wuxuu ku saabsan yahay maa jaa'a fii bukaa'i rasuulillaah ooyinta nebiga sala allahu calay wasalam ma ahayn mid qayladhaana sida qosolkiisu uusan u ahayn qahqaha qahqahada waa la yaqaan soo maa qosolka qaylada ah nebigu ma qosli jirin sala allahu calay wasalam hadduu ooynaayo ooyin qaylaana nebigu ma ooyi jirin calayhi salaatu wasalaam sida qosolkiisu dhexdhexaad u ahaa ayay ooyintiisuna waxay u ahayd dhexdhexaad dadka mu'miniinta ah ama qofka mu'minkaana inuu la ooyo min khashyati illaahi caza wajal waa fadiila wa caynun bakat min khashyati illaah Ee, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday naari ma taabato luga ku booroobay fii sabiili illaah iyo il ama il yacni indha la ilimeeyey min khashyati illaah xadiidkii xadiid abi hurayrana waxaa ku jirtay warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaah nin ilaahay xasuustay subxaana wa tacaala ama la xusay asoo keligii ah fafaadat caynaah oo markaa indhihiisu ay ilimeeyeen indhihiisu maxay la ilimaynayaan waxay la ilimaynayaan min khashya اllaah ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa allah subxaana wa tacaalana waa ku ammaanay dadka ahlulcilmiga ee mu'miniinta ah inay la ooyaan markay maqlaan aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala inay la ooynayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu idhaahday qul aaminuu aw laa tu'minuu ina aladiina uutuu lkitaaba min qablihi idaa yutla calayhim yakhiruuna liladqaani sujadan wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula wayakhiruuna liladqaani yabkuuna wayaziiduhum khushuucan wayakhiruuna liladqaani yabkuun aladqaan waa maxay waa jamcu daqan daqanka waa lafta garhka bimacnaa sujuuday la dhacayaan wey ayagoo oynaaya ayay sujuud la dhacayaan markii aayaadka alla subxaana wa tacaala lagu dul akhriyo oo ilaahay aayaadkiisa ay maqlaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu ahaa kan ugu taqwada badan ugu alla ka cabsiga badan dadka lidaalika markuu aayaadka alla dhegaysto qur'aaniga ah ama uu salaad ku jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam ama uu asiga qur'aanka akhrinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa illimayn jiray baabu maa jaءa fi firaashi rasuuli اllaah salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii ku yimid fii firaashi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam firaashka ama gogashii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xadaثana cali bnu xujr qaala xadaثana caliy bnu mushir can hishaam bni curwa can abiihi can caaئishaةa radi اllahu canha qaalat inamaa kana firaashu rasuuli اllah slى اllahu عalayh waslama firaashka nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa alladii firaashkaasoo yanaamu calayhi nebiga uu ku dul hurdaayo ku seexanayay min aadamin harag ayuu ka samaysnaa xashwuhu xashwiga ama waxa la guda gelinayo liifun waa liif liifku waxay culimmadu ku macneeyeen laamaha geetimireedka caleemahooda iyo qoryahooda yaryarkaawe ayaa la gelinaya gudaha bedelka isbuunyada hadda isbuunyan lagu seexdaa soo maaha oo la gogladaa beddelkeeda waxa weeye laamahaas iyo caleemaha iyo geedaha geetimireedyada ayaa la gelinayay oo la dhex gelinayay waa gogol harag ka samaysan waxaa lagu ballaarinaya ama lagu adkayn yacni lagu jilcinayana ay tahay laamaha geetimireedyada ama caleemaha geetimireedyada marka gogol raaxala maaha waana gogashii nebiga calayh salaatu wasalaam uu ku seexan jiray qaala xadaثana abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya albasri qaala xadaثana cabdullaahi bnu maymuun qaala xadaثana jacfar ibnu muxamed can abiihi qaala wuxuu yidhi su'ilat caaishatu caaisha waxaa la weydiiyey maa kaana firaashu rasuuli اllaah salى اllahu عalيه wasalama firaashka nebiga calayh salatu wasalaam muxuu ahaa fii beytika gurigaaga gurigaaga firaashka nebiga u yiilo ku seexan jiray muxuu ahaa qaalat waxay tidhi min adamin harag ayuu ka samaysnaa harag la madgey ayuu ka samaysnaa xashwuhu xashwiga iyo waxa dhexda laga gelinayo min liifin liif xaggii ayuu ka ahaaday liif xaggii ayuu ka ahaaday oo waa caleemihii geetimireedka wa su'ilat xafsatu xafsa waxaa la weydiiyey maa kaana firaashu rasuuli اllaahi salى اllahu alay slam firaashkii nebiga muxuu ahaa fii beytika gurigaaga dhexdii qaalat waxay tidhi misxan ay kaana firaashuhu firaashkiisu wuxuu ahaa misxan misxigu waxay culimmadu ku fasireen kisaa-un yutakhadu min asuuf waa maro laga sameeyo suuf nasniihi waan laabaynabay tii tinyatayni laba jeer laab macnaa waa isku laabaynay marada ayaan isku laabaynay fa yanaamu calayhi markaasuu nebigu ku dul seexanaya calayhi salaatu wasalaam falamaa kaana daata leylatin markii ahayd habeen habeennada ka mid ah qultu waxaan idhi yacnii xafsaa dhahaysa fii nafsiha ayadaa ku hadashay fii nafsiha waxaan isiri bay tidhi low sannaytuhu haddii aan laabi lahaa arbaca hinyaatin afar jeer laab afar mar haddaan isku laalaabi lahaa la kaana awطa'a lah ayadaa u jileec badnaan lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam awطa'a lah bimacnaa waa alyana lah ayadaa u jileec badnaan lahayd fahanaynaahu waan laabna bay tidhi lahu nebiga waxaan ugu laabnay biarbaci hinyaatin afar jeer laab dabcan way weynayd maradu marka hore labaa loo laabi jiray ayadoo isku laaban oo yacni laba jeer la isku laabay ayuu ku seexan jiray waxaan isiri bay tiri haddii afar laga dhigi lahaa sidaasaa u jileec badnaan lahayd maxaa yeele markii dhowr jeer lalalaabo way ka jilcan tahay markii laba jeer laga dhigo falamaa asbaxa markuu waa bariistay qaala wuxuu yidhi maa farashtum liya alleyla caawa maxaad ii goosheen qaalat waxay tidhi qulnaa waxaan nidhi huwa firaashuka waa gooshaada rasuulka ilaahayo gogol kale kuuma keenin ilaa annaa hannaynaahu laakiin annagu waan laabnay biarbaci hinyaatin afar jeer laab afar jeer aan laabnay intaasay uga duwanta meeshay laba ka ahayd ayaan afar ka dhignay wa ilaa gogoshi waa gogoshi qulnaa waxaan nidhi huwa awطa'u laka ayadaa kuu jileec badan sidaasaan isnidhi bay ti rasuulka ilaahay qaala wuxuu rudduuhu u celiya lixaalatihi اluulaa xaaladeedii hore u celiya fainahu manacatnii wadaa'atuhu jileeceeda ayaa wuxuu iga manciyey salaatii alleyla salaaddii caawa aan tuka lahaa jileeceedii baa ii diiday oo hurdaa ayaa ila tagta buu leeyahay nabiga alay isalaatu wasalaam gawshu hadda markay jileec badan tahay naftu waa raaxa jeceshaha waxaana laga yaabaa qofka inay hurdada la sii tagto ou sii jeclaysto gogashaa jircan inuu si ku seexdo laakiin xoogaa hadday adag tahay ama meesha uu jiifo ay adag tahay qofka in yarba waa soo baraarugayaa marba dhinac ayuu isku rogayaa hurdada uu jiifana ma ahan mid uu aad ugu tarax tagaayo maxaa yeele mawdica iyo meesha uu ku jiifo ma aha meel markaa qofka uu jeclaysanaayo ama uu ku sii raaxaysanayo hurdada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay meesha uu baraarugaayo haba adkaato yaysan raaxo noqon laakiin waxay ku saacidaysay inuu soo baraarugo sidaa darteed wuxuu yidhahda xaaladeedii hore ha loo celiyo xaaladeedii hore maxay ahayd in laba jeer keliya la laabo xadiidkan xadiid daciifa way waa daciifun jiddan aad iyo aad uu daciif u yahay sababtuna waxa waaye cabdullaahi ibni maymuun oo ka mida min ruwaati alxadiid waa matruuk اlxadiid xadiidka marka waa daciifu jiddan laakiin xadiid caaisha radi allahu canha ee kan ka horreeyay ayaa صaxiixa oo ay tidhaahday gogashii nebiga calayh الsalaatu wasalaam waxay ka samaysnayd min adamin xashwuhu liif xadiidkaasa xadiid صaxiixa baabkan waa baab gaaban sheiku raxmat ullaahi calayhi wuxuu ku sheegay laba xadiid labadaa xadiid mid ka hore waa صaxiix midka dambena waa daciif midka hore oo ka hadlaaya gogashii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixa midkan dambena waa xadiid daciifa laakiin xadiidkan daciifka ah wuxuu ka kooban yahay laba qaybood su-aal la weydiiyey caaisha radia allahu canha iyo su-aal la weydiiyey xafsa radia allahu canha xafsa iyo caaisha labadaba maxay ka mid yihiin min aswaaji الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam qaybta hore oo xadiid caaisha radi allahu canha wuxuu leeyahay markhaati iyo shaahid ama xadiid wuxuu leeyahay saxiixoo ku soo arooray arrinka shaahid la dhihi maayo xadiid saxiixa ayaa ku soo arooray oo naga kaafinaya midkan daciifka maxaa yeele kan hadda shawaahid ma galo sanadkiisa nin matruugaha ku jira waa daciifun jiddan la dhihi maayo marka shaahid ayuu wuxuu yahay xadiidkaas kale laakiin xadiidkaas kale wuxuu yahay mid saxiixa xadiidka kale oo baabka uu ku bilaabay sheikha inamaa kaana firaashu rasuuli اllaah aladii yanaamu calayhi min adamin xashwuhu liif kaasaa wuxuu yahay saxiix midkaasaana la qaadanaya wixii ku tacalluqa fii sifati firaashi الnabiyi salى اllahu calayh wasalam amaa xadiidkan dambe waa xadiid daciifa kan caaisha radia allahu canha oo su-aasha caaisha la weydiinayo iyo midda xafsa la weydiinayo labaduba sanadkoodu waa waaxid waxaana sanadka ku jira ninkii hadda aan sheegnay cabdullaahi ibnu maymuun ninkaas sababtiis ayuu xadiidkaas u yahay daciif waxaa naga kaafinaya marka xadiid caaisha radia allahu canha uu shiiqu baabka ku bilaabay baabu maa jaaa fii firaashi rasuuli illah sala allahu alay wasalam arrintaasina waxay tusinaysaa tawaaduca nebiga calayhi salaatu wasalaam fi lfiraash waxay kaloo tusinaysaa zuhdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ou ka ahaa adduunyada mid ka zaahiday waa kan yidhi calayhi salaatu wasalaam maa lii walidunya anigay adduunya maxaa naga dhexeeya adduunyai aniga shaqo iskuma lihin cumar radia allaahu can ayaa wuxuu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku jiifa darin darintaasuna ay saamaysay dhinacii nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka xigay ma laha markuu nebigu ku seexday calayhi salaatu wasalaam ayadoon waxba ka xigin wuxuu ku sawirmay jismigii nebiga calayhi salaatu wasalaam darintii jismiga nebiga ayay ku sawirmatay cumar radia allahu canhu wuxuu arkay gooshii nebiga ku jiifo iyo gurigii nebiga sala allahu calayh wasalam oo ah guri maran wax badanna aysan aadin markuu guriga nebiga fiiriyay xaalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cumar radia allahu canhu wuxuu hanan waayey indhihiisa waa ilimeeyey waa ooye radia allahu canh rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa yubkiik maxaa kaa oysiinaya cumarow wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow boqorrada faris iyo ruum waxay ku nool yihiin buu yidhi nolol raaxa leh waxay dul saaran yihiin carshaan ayay dul saaran yihiin mid walba carshiya u yaalla ayagoo waxay yihiinna aan ognahay oo gaalo ah adigoo rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam ayaa gogashaan ku seexanaya oo guriga noocaana ku sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay yaa cumar amaa tardaa an yakuuna lahum addunyaa walana alaakhira cumarow ma waadan ku raalli ahayn inay ayaga adduunyada yeeshaan annaguna aan aakhiro yeelanno macnaha nolosha ayaga ay ku nool yihiin waa mid adduunyo adduunyada nolosheeduna heerkay doonta ha gaartay waa mid zuulaysa laa shaka waxaa ah inay u dhammaanayso ila azawaali waalfanaa adduunya waa dhammaanaysaa laakiin waxaa ka dambeeya aakhiro oo aan dhammaanayn marka ma waadan raalli ku ahayn in nolosha adduunyo ee liidata heerkay doontaba ha gaartee inay ayaga yeeshaan oo ay qaataan annaguna aan aakhiro yeelanno marka xaalka nebiga calayh isalaatu wasalaam fi dunyaa wuxuu ahaa mid mutawaadica taa macnaheeda ma waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuusan waxba hayn waxna aysan soo geli jirin sidaa miya ma ahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaaba badanaa soo geli jiray laakiin wixii soo gala waa sii bixin jiray calayhi salaatu wasalaam waatuu abudar radia allahu canhu uga sheekeeyey uu yidhi haddii buurtan buurtan uxud oo hantiya haddii aan heli lahaa buu yidhi isoo geli lahayd ma ogolaaneen buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ama kuma raali noqdeen muddo saddex maalmooda inay ku haraan ama ay wax ka yaallaan gurigayga macnaa waa bixi lahaa waa sadaqayn lahaa waxaan kaloo soo marnay fii saxiixi albukhaari qisadii cabaas radia allahu canh xadiida anas markii cabaas radia allahu canh nebiga calayhi salaatu wasalaam uu siinayay hantida markii laga keenay maal iyo hanti fara badan dhanka baxrayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaha masaajidka hala dhigo gurigiisa ma geyn rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi masaajidka meel ka mida hala dhigo salaadii buu u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaaddii buu galay markii salaada laga baxay wuxuu ag fadhiistay hantidii la keenay maalkii faraha badnaayee la keenay qofkii soo maraba waa siinaya calayhi salaatu wasalaam ilaa cabaas radia allahu canhu uu soo maray cabaasna uu dan sheegtay oo yidhi rasuulka ilaahay waa isfurtay anigu caqiilna waan furtay buu yidhi macnaha hanti badanaa iga baxday ee hantidan wax iga sii nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhaha qaado uma qiimayn ma dhihin qadar intaa la e qaado intaasna ka tag waxa uu yidhi waxaad qaado karti qaado ilaa markii dambe cabaas radia allahu canhu intii uu qaadi karo uu qaatay markuu awoodi waayey intii uu iska badshay markuu qaadi waayey qaybuu iska daadiyey ilaa markii dambe uu qaatay intuu kari karay xadidka mar dhawaan soo marnay waxayna tusinaysaa taas deeqsinimadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo adduunyada cinda rasuuli illaah sala allahu alay slam wax qiimaa inaysan lahayn waxba yaraatay qiimaa rasuulka agtii kuma lahayn lidaalika hadday soo gasho wuxuu jeclaan nebiga calayhi salaatu wasalaam inay hore u dhaafto inay hore u dhaafto agtiisana aysan waxba ku harin waxnana aysan ku baaqi noqon arrintaani marka maa jaaa fii firaashi rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waxay qayb ka tahay tusaalooyinka faraha badan ee tusinaya xaaladdii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaa iyo zuhdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku sugnaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin